waxaa dalka koonfur afrika lagu aasay muwaadin soomaali ah oo dhowaan ay koox burcad koonfur afrikaan ah ku dileen gudaha waddankaas qaar ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee dalka koonfur afrika ayaa kasoo qaybgalay aaska guuleed oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo lagu dhex dilay meherad ganacsi oo ku taala koonfur afrika mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa soomaalida ku dhaqan koonfur afrika ayaa sheegay in milkiilaha dukaanka lagu dilay guuleed uu qudhiisa dhowr mar ka badbaaday iskuday dil waxaa kale oo uu sheegay in soomaalida ku nool koonfur afrika ay la kulmaan dhibaato joogto ah oo isugu jirta dil dhac iyo xadgudubyo kale halkan aan taagannahay maanta waxaan ku aasnay walaalkeenna oo ay cadow gacantiisa ku baxay oo dukaan u ka shaqaynayay lagu dhex dilay ummadda soomaaliyeed runtii dhibaatooyin waaweyn baa haysto taasoo ay ugu horrayso in dil joogta ay la kulmaan waxaa u dheer dhaac hantidoodii la gurto iyo jirdil iyo ma aragtay xuquuq aysan ku haysanin dalkan badankooda weliba qaarka aan sharciyada lahayn runtii wiilkaa la dilay dukaanka waxaa iska walaal kale soomaaliyeed ka shaqaynayay asaga hortiisa laba jeera ninka dukaanka laba dhaawacay mar sagaal xabadaan ku dhuftay ilaamayrabeen ilaahay subxaana watacaala wuxuu kiciyey markii labaadna dhooxa bay ku dhuftay waxaana arkaysaa gobolahan iga dambeeya ummad soomaaliyeed iyo dadka muslimiina maarata ku aasan dadka ku aasan boqolkiiba sagaashan waa soomaali ama boqolkiiba toddobaatan iyo shan boqolkiiba toddobaatan iyo shantaas shan ka mid a xabadaas ugu soo degay dad meeshan u soo shaqo tegay oo inay adduunyo ka samaystaan waalid iyo ehel iyo dadka anfacaan rabay ayaa lagu dilay oo halkaa lagu aasay maanta waa ugu dambaysay walaalkeenna guuleed oo halka aan ku aasnay oo dhowr xaba madaxa looga dhuftay oo maskaxdiisa dhulku soo daadatay oo maaragtay dadkii o dhan la wada murugoonayaan dukaankii uu joogayna la gurtay oo la dhacay dad kalena oo meesha joogayna lagu jir dilay dad kale oo afrikaan ah islamarkaana jooga koonfur afrika ayuu tilmaamay inay ku biireen beegsiga dadka soomaalida ah ee ku dhaqan koonfur afrika isagoo ku baaqay inay u midoobaan burcaddaas ayna ka hortagaan waxaa leeyahy ummadda soomaaliyeed waxaa haysta dhibaatooyin badan waxay u baahan tahay runtii ummadda soomaaliyeed tala intan ka weyn waayo ummadda soomaaliyeed waa loo soo dhigtay tuugadii dhici jirtay ee madowga aheed oo soo afrikaanka ahayd waxaa weheliyey dad kale oo east africa nagala yimid oo tuugadaas intay dhaqaale siiyeen ku qaraabanayo oo annaga ma aragtay dhibaatooyin noogu geysto runtii waxay u baahan tahay maskax badan iyo fadhi iyo tala iyo istaraatiijiyad iyo midnimo soomaaliyeed dadka soomaaliyeed isu imaado mid noqdo walaalo noqdo gacanta isqabsada oo u midooga cadowyadaa iyo caqabaadka ka hor imanayo inay ka hortagaan midnimada waa lagu gaari karaa waxaasoo kale iyo dadku gacmaha isqabsado ma ahan markii ugu horreysay oo dil caynkan ah uu ka dhaco gudaha dalka koonfur afrika kaasoo loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas iyadoo aan waxba laga qaban burcadii dilka geysatay